bismillaahi raxmaani raxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeenimo radio jowhar qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah munaasabada lix iyo labaatanka juun oo lagu qabtay magaalada jowhar madaxweynaha dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo maanta dhagax dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho maamulada jubbaland iyo puntland oo soo saaray war murtiyeed ku aadan xaalada guud ee dalka ciidamo kala taabacsan dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland oo isku hor fadhiya qaybo ka mid ah gobolka gadow warka dibaddana waxaad ku dhegaysan doontaan dowladda iiraan oo shaacisay geerida ka mid ah saraakiishii ugu muhiimsanaa ee dalkeeda
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo radio jawhar idin hayo kuwada ugu doorka roon haatan waxaad kusoo dhawaataan warkiiba intaasi ka faahfaahsan munaasabad loogu dabaaldegaya xorriyadda gobollada waqooyi soomaaliya markii ay ka qaateen xorriyadda gumaystigii ingiriiska ayaa lagu qabtay magaalada jowhar munaasabadda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey ururka mutadawiciinta ee dhallinyarada ee magaalada jowhar munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay dhallinyarada magaalada jowhar odayaasha dhaqanka maamulka degmada jowhar qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabadda ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada mutadawiciinta magaalada jowhar shariif axmed cali sow munaasabadan way ka ballaaran tahay munaasabadii hore waa munaasabadii sanad guurana ku soo wareegatay lixdan iyo shan sano kadib soomaali midowgeedii iyo isku diiritaankeedii runtii waxaan aaminsanahay dooda biriga inay ahaan doonto dood wanaagsan oo wax laga faa'iido annagana waxaa waaye ujeedkeenna ururka jowhar youth volunteer fursadahana horeba waa huri jiray haddana waa huri doonaa ilaah dulgaago ka sheekeynteedii maalmahaas wax laga faa'iiday iyo dhibaatooyinkii dadka ay ka dhigeen ay ku midoobeen maanta dhallinyarada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada deegaankan joogto waxaa arrintaas uga wajahan aragtida ay ka qabaan midnimada iyo sida lagu gaari karo fursadaha iyo jaalanjiska ku hareeraysan intaba iyo xalalkeeda waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan laga wada faa'iido dad waxaanala joogo mas-uuliyiin iyo dad waaye arag ah oo xilliyadaas iyo wakti ka dhow usoo joogay annaga waxay nagu soo gaartaa dukumenti ahaan ama sheeko ama qisas sidoo kale munaasabadan lix iyo labaatanka juun ee lagu qabtay magaalada jowhar ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dhallinyarada magaalada jowhar waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaan kasoo qayb galno xuska maalintan qiimaha badan lix iyo labaatanka juun oo ah maalintii aan xornimada ka qaadanay gumaystigii ingiriiska waxaan isweydiinaynaa lix iyo labaatanka juun waa maxay lix iyo labaatanka juun waa maalintii ugu horreysay oo ciid soomaaliyeed laga taago calan soomaaliyeed waa maalintii ugu horreysay oo dhul soomaaliyeed uu xor noqdo ama uu ka xoroobo gumaystihii waxaana markii ugu horreysay aan ka xorownay ingiriiska oo qayb ka mid ah soomaaliya gumaysanayey oo ahayd gobollada waqooyi soomaaliya waxaa guud ahaan gumaystay waxaa maantoo kale waxaa waaye qabiiloo dhan waa tuurnay reer qurac iyo reer kasaxkii ahayba maantoo kale qarankaas kugu nimaadnaa laakiin albaabka marba haddii laga baxo waxaa waaye nin walba ciddiisa ku laabana laakiin waxaanoo wanaagsan inaa intaasoo dhan aan iska dayno saa maanta u midaysana oo halkaan aan iskugu wada nimaadnay
qaar ka mid ah nabadoonada magaalada jowhar ayaa iyaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay lix iyo labaatanka juun
dhallinyaro jiilba jiilaa bedela waxaan annaga soo joognay amaba nalala sheekeeyey xornimada ragaa u soo dagaalamay oo ay ka kooban tahay saddex iyo tobankii israa'eil markii saddexdaas tobanka ma aqaanin qabiilna ma aqaanin kanaa reer hebel iyo kanaa qasaxayna ma aqaanin intaasne dadku uuray waxay ka mid ahaayeen dhallinyaradaas oo saddex iyo tobanka ka kooban gobolka shabeelaha dhexe ee hir shabeela ay kow ay kabilaad xudda ka soo jeedaya ka mid ahaayeen maanta waa maalin weyn waa maalintii calan soomaaliyeed laga taagay oo xur ah gobollada waqooyi waa maalintii u horreysay oo calan soomaaliyeed oo xura la arka waa maalin marka maxaan ku dhahdaa sheeg in la qadariyo mudan waa maalin aad iyo aad u weyn oo haddii aan la dhaliilsan karin waa maalinta xornimada hormuudku ahayd maanta intaasoo maxaan ku dhashay wanaag iyo munaasabad ah oo maxaan ku dhashay meel walba laga looga dabaaldegayo sidaa aawadeed waa in la weyneeyaa horta maanta sidoo kale munaasabadan waxaa ka hadlay guddoomiyaha ururka dhallinyarada magaalada jowhar iyo qaar ka mid ah xubnaha golaha deegaanka ee magaalada jowhar
maanta ay taagan tahay lix iyo labaatanka juun waa maalin ku qiimo badan shacabka soomaaliyeed oo ah maalintii xorriyadda ay qaateen gobollada waqooyi ee dalka soomaaliya ayna iska eriyeen gumaysiga ingiriiska sanadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii xorriyaddaasi kadib ee walaalahayna waqooyiga markay qaateen xorriyadda dalka iyo guud ahaan dadka soomaaliyeed waxay heleen nabad barwaaqo iyo baraare maanta waxaan xusaynaa lix iyo labaatankii juun oo soomaaliya xurnimadii ugu horreysay ay qaadatay ay ka qaadatay gobollada waqooyi sanad guuradeedana laga maraayo lixdan iyo shan sano guuro ay ka tahay sanadkan ay ka tahay sidaad ogtihiinba waxay noo tahay xilli oo farxad iyo waxay noo tahay iyo wanaagay noo tahay inaan soo gaarno sanad guuridii lixdii shanaad aan soo gaarno aan xusayno waana ogtihiin gumaysigii ingiriiska markii laga xoroobaayey dhibaatada uu u geystay dalka oo qaybta waqooyi u geystay koonfurtana talyaaniga asigana saasoo kale camal sida laga xoroobay kowda luulyo
maanta waa maalin aan leenahay hambalyo hambalyo guud ahaan soomaaliya oo idil sida aan dareemayno maanta waa lix iyo labaatankii juun lix iyo labaatankii juun ilaa laga gaaro kowda luuliya waxaa la yidhahdaa toddobaadka toddobaadka xorriyadda ayaa la yidhahdaa toddobaadka xorriyadda marka toddoba maalmood oo markaa ay soomaaliya qiimo weyn ugu fadhido waayo jowhar waxaa ka jiri jirtay wax la yidhaahdo lebo aa ka dhisnaa jirtay iyo liberaare laba xisbiya ahaa jireen hoyooyinkii iyo yani ii sheeg dadkii markaas s y l ku jiray ee xornimadan calanka soo qaaday waxaa ka mid ahaa hooyo la dhihi jiray makaay garaare celi saas mukasaysin idinka waxay tiri makaay garaare badda manay ku timaada bandiira soomaali bari ma loo dukaday anaa bilaabaaya ugu dambayntii munaasabadda ayaa waxaa soo xiray xogayaha guud ee dowladda hoose ee degmada jowhar maxamed abuukar cali maanta waxay noo tahay maalin weyn maalin qiimo badan isbuucaana aan joogno waa isbuucii xorriyadda maalmahaan oo kale waxaa soo xasuusanaa qaranka qof walba wuxuu ka tagaa qabiilka waxaa laga tagaa calamada maamul goboleedyada waxaa loo noqdaa calanka dowladda federaalka soomaaliya maanta waxay noo tahay maalin qiimo badan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta dhagax dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho shucayb maxamed ayaa warkaasi muqdisho inooga soo diray si loo maamuuso halyeeyadii naftooda dhiigooda iyo hantidooda usoo huray gobonnimada dalkeenna gaar ahaana xornimadii gobollada waqooyi ee dalka ee ku aasteysan lix iyo labaatankii bishii juun sanadii kun sagaal boqol iyo lixdankii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa maanta ubax sharafeed dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo weheliyo guddoomiyaha gobolka banaadir iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa socod dheer oo lug ah ku maray inta u dhaxaysa madaxtooyada qaranka iyo taalada dhagax tuur taasi oo ka turjumaysa ammaanka caasimadda dalka hooyo ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa xusay in taalada dhagax tuur ay tahay astaan u taagan xusuusaha lama ilaawaanka ah ee halgankii loo soo galay gobonnimada dalkeenna isagoona shacabka soomaaliyeed ku adkeeyey ilaalinta midnimada daljacaylka wadajirka iyo isku-duubnid sal adag si loo xaqiijiyo himilooyinka awoowayaasheen ee soomaaliya xor ah nabad ah oo horumarsan maamulada jubbaland iyo puntland oo maalmihii lasoo dhaafay kulamo ugu socday magaalada garwe ayaa soo saaray warmurtiyeed ku aadan xaaladda guud ee dalka saciid xasan faarax ayaa warkaasi garwe nooga soo diray madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland siciid deni iyo axmed madoobe ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka soomaaliya inay si ku tagrifala u adeegsanayso awoodaha federaalka si ay u cadaadiso dowlad goboleedyada ka aragtida duwan ee soomaaliya labada madaxweyne oo warmurtiyeed ka soo saaray shir ay maalmihii lasoo dhaafay ku lahaayeen garowe ayaa ugu baaqay beesha caalamka inay si toosa ula macaamilaan dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka inta laga gaarayo heshiis dhammaystiran oo ku saabsan qaybsiga khayraadka ee dalka puntland iyo jubbaland waxay si gaara uga cawdeen maamulka hawada soomaaliya iyagoo ku eedeeyey dowladda federaalka inay si sharci darra a ugu tagrifashay awoodaha maamulka hawada waxay intaasi ku dareen inay cabashadooda si rasmi a ugu gudbinayaan hay-adda qaramada midoobay ee qaabilsan arrimaha duulista rayidka ah deni iyo axmed madoobe waxay waxba kama jiraan ku tilmaameen wax kasta oo ka soo baxay isbeddelka lagu sameeyey dastuurka kumeel gaarka ah ee dalka waxayna ugu baaqayaan dowladaha federaalka ee soomaaliya inay ixtiraamto dowladda federaalka soomaaliya dastuurkii heshiiska lagu lahaa saddex dowladaha puntland iyo jubbaland waxay isku raaceen in guud ahaan ay waxba kama jiraan tahay wax kabeddelka la sheegay in lagu sameeyey dastuurka kumeelgaarka ah ee dowladda federaalka ee soomaaliya hay-adaha dowladda federaalka awood uma lahan wax kabeddelka qodobada asaasiga ah ee dastuuriga ah ee tiirarka dowladnimada heshiiska lagu yahay si waafaqsan dastuurka heshiiska lagu yahay sanadkii labadii kun iyo labaiyo tobankiina la sameeyey kaas oo ku dhisan heshiis bulsho waxna looga bedeli karo waxaana wax looga bedelo oo keliya ay tahay aftidadweyne sidoo kale dowladaha puntland iyo jubbaland ma aqoonsanaa wax kasta oo ka dhashay wax kabeddelka lagu sameeyey dastuurka inta laga midaynayo dastuurada labada heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxay ku dhaqmayaan awoodaha ay siinayaan dastuuradooda gaarka ah shirku wuxuu soo dhoweynayaa dadaalka golaha samatabixinta iyo madaxda kale ee ku howlan sidii dalku uga bixi lahaa marxaladaha hubanti la-aanta siyaasadeed iyo amni loona qaban lahaa doorasho loo dhan yahay oo ku dhacda wakhtigeeda dowladaha puntland iyo jubbaland waxay caddaynayaan in dowladda federaalka aysan ku mitelin wixii go-aan aysan puntland iyo jubbaland qayb ka ahayn dowladaha puntland iyo jubbaland waxay cambaaraynayaan in dowladda federaalka ee soomaaliya ay siyaasadaynayso kuna takrifanayso kaalmada caalamka iyadoo dowladda federaalka ee soomaaliya ay mararka qaar u isticmaalayso hub siyaasadeed isku dir iyo kicin bulsho iyo xasilono daro looga abuuro dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya dowladaha puntland iyo jubbaland waxay caddaynayaan in dowladda federaalka ee soomaaliya ay si xun ugu takrifashay awoodaha afarta ah ee uu siinayo dastuurka kumeelgaarka ah ee federaalka soomaaliya gaar ahaanna maamulka adeega hawada soomaaliya iyadoo u isticmaasha aalad siyaasadeed oo ay ku waxyeelaynayso nolosha bulshada ku nool dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya hadba ciddii ay siyaasadda ku kala aragti duwanaadaan ciidamo iska soo horjeeda oo kala taabacsan dowladda soomaaliya iyo maamulka jubbaland ayaa isu horfadhiya qaybo ka mid ah gobolka gado cabdicasiis xasan ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya wasiirka amniga ee dowlad goboleedka jubbaland yuusuf xuseen dhuumaal ayaa waxa uu ka hadlayay xiisadda ka taagan magaalada beled xaabo ee gobolka gado waxa uuna tilmaamay in halkaasi ay isku hor fadhiyaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland waxa uu sheegay in qoryaha laisku wato halkaasina laga cabsi qababa in dagaal toosa uu ka qarxo maadaama dhinacyada uu tilmaamay inay dhufaysiya isugu jiraan waxa uu sheegay in arrintu ay isku bedeli doonto marxalad qabaa'il ama dagaallo hubaysan halkaasi ay ka dilaaci doonaan halkanna ay doonayaan markaan inay ka hirgeliyaan nidaam dowladnimo waxa uuna sheegay in ay xabsiga u taxaabi doonaan cid alla oo ka hor timaada nidaamka halkaasi laga hirgelinayo
difaac baa la iskugu jiraa waana la weerarhayaa may kuwaana na weerarhayo waana la weerarhayaa may kuwaana na weerarhayo may kuwaana na weerarhayo wax laisku haysta lama yaqaano waxaan maqli jira maahmaah soomaaliyeed oo ah labada is haysato hooyadood waa sida gacantaasoo kale wax laysku haysto dadkii waa baaba'een awalba hay-adaha iyo waxaaasaa dadku danyar bay ahaan ku noolaayeen qoryaa la wada wataa qoriga haddaa nagii sheegay lahaa meeshuu ku bata dadkaa ku yaraado yuu qof walba ku xaragoonaya qabaa'ilay isu bedeleen maxaan u nimid marka waxaan u nimid inaan nadaamino oo wixii ciidan noqon hayana aan halkan dugsigaan ku soo xarayno wixii aan ciidan noqonaynin aan idhahno raalli naga ahaado intaa la tababarahayana ciidanka booliiska iyo nabad sugidda ay sii hayaan amniga degmada hadday wax ka tan badan helaanna ay milatariga ay maxaan ku iraahdaa u yeertaan war labaatan qori oo mid midka amar qaadanhaya aan la arag oo mid meeshaan aad aad dhihi karta aan la arag oo nin walba anigaa reer hebel uu leeyahay humbaalaynayo amni ku imaanayaa say ummadda u ganacsanaysaa say wax u baranaysaa say caafimaad lagu helayaa soo dhibaato maaha
halkaa warkaasi ka dhegeysanaysaan dhegeystayaal waa radio jawhari haatana warka dibadda waaxda xiriirka ee dadweynaha ee ilaalada kacaanka ee iiraan gaar ahaan garabka qudus foros ayaa bayaan ay soo saareen ku shaaciyeen in jenaraal maxamed siidi oo loo yaqaanay xaj ramadaan lagu dilay weeraradii ugu dambeeyey ee israel ay ku qaaday iiraan waxa uu ahaa taliye sare oo mas-uul ka ahaa qaybta falastiin ee ciidanka qudus ee ilaalada kacaanka maalinta sabtida ayaa aaskiisa lagu wadaa in lagu qabto magaalada teheraan ee dalka iiraan iyadoo ay wehelinayaan taliyayaal kale oo militari oo la dilay golaha warfaafinta ee dowladda iiraan ayaa soo saartay baaq dadweyne oo ku aadan in si ballaaran loogu soo baxo aaska taliyayaashii la dilay warkii habeennimo aad kala socoteen dhegeystayaal radio jawhar waa naga intaa ciddu warkeena seegana waxay dib kaga daalac kartaa bartaan facebook ku leenaanay ama w w dot radio jawhar dot net sidaas iyo amaanolah